بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد maanta taariikhda ati sideedii bili laba iyo tobanaad labada kun toban iyo afarta walahana ku hadala umay waaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed lix gobol arrimahooda wali go-aanadii iyo maanta ha ku bahi shir markiiyo weeldhadan go-aanadii ha ku bahi iyo kolleyna anay lahayn wakiiladii inaana ku hadalo annagoo malaakuusu maxamed maxamuud eh walaanu ku hadalo may waaha maanta od dheer iyo od gaabanba ka deersiyaw ummadda koonfur galbeed lixda gobol khaasatan digil imarif leh iyo deegaan wadaagkiisii iyo may baaqanka jeediyey in ujeedada una dowladdan koonfur galbeed una handhisaani muddada nka rafaadani oo handhisni wali hayti an sheega fade in wal isbedel ah maanta una na dhaawacow ama dhabniinjaysidaw una unku fikiro hayne ummaddan badbaadadeeda iyo ankani haddana badbaadadaas ini sii wadno iyo fadaana mayla ku yaabe dadka ini is-eraan ummaddii lixda gobol may dhib eh xaaladyo iyooba tanaasuleyna may ka lafi ini shabhaadan ini eraanga laku yaabo marka shab ahaashada ma etaa una maalintii taariikhda unante baydhabo kooynimay haytay bili laba iyo tobanaad toban iyo todobadiiye labada kun toban iyo lamada maalintii una kooyni go-aankii unan fadheene may hay in magaaladan baydhaba wal albushaad aan ku dhiin dhinigayna ku kooyti ad kastoo wal suubidoona aan dejiino si ummaddo badbaado an helo deegaanka in badbaado an helo ma haytay heliis amba go-aan una qaadani yahay marka marka dhiidii dhibaatooyinka culus oo dhowr jeer lahani hajuhmi una galan wal dilo kortoona qabni dad maarti walnin diloona qabni laakiin may ka hisaabtanne ummaddan see lan badbaadiye ummaddan oo taariikh kasta iyadala is haysato fargaha iska dhegan oo yeleliniis adeegsadaw lanqa guruushaad ha qaadani leymardi amba hadirsado heewi hadirso mdaaro hadirso leymardi macnaha dhibaato ku abuuray saas daraadiye in shilin dambe ummadan an iska dilin mardi lan shilin ha qaadi mardi dhib abuuri ummadan an iska in iska seen ujeedadayn horta inka horeytay una ka talanay go-aanka qaadayn taas ahayd tiina ilaahaynii garab galay may aaminsanaa ini ka guulaysani may waali toban labaatan iyo sideed banaanbax iyo suubini oo una kadiidigne wala umudan lahan maleeguhay labaatan iyo sideedaas banaanbax una suubini macnaha saddex banaanbaxa dadan loo ka dili inta kalena mardii alqalado oo eednin dhibaasroni suubiyayne marka gaabsanay wali unan gaabsanay may haytay ini go-aankayna meel maro barnaamijka una marka hore gogol dhigkayn gogol dhigaynahay ini meel maro iyo insuubini barnaamijkaas iyo ka suurtagal ilaahayna suurtageli wal dhibaato le baydhow lama jaanib habadin isqaadatay bugbug iska siida majar dadka kale oo la hadirsadii barnaamijkaas ma infadahayna ini mardii maka hisaabtagna wala guriga habada ka dhiyaasa lanka habada ka dhiyaasa gabadha habada ka dhiyaasa cologa habada ka dhiyaasa deegaanka laku qaxow ini dadyo eyin oo shacbigiisho eyin xukun raadis wal weydiiyey laakiin malka weydiiya awood iyo ani eri malka weydiiya may nii dhiiday inina na ero awood iyo walka meel mariye dowlad gacanka siido heedaha caalamka iyo mardii xuquuqul insaanka ma erag u haayaana kolleyna taariikhda sheega doonta wal kastaba oo mardii dowladaha caalamka naftiyo muraadiin iwal sheegada jireen may nin edaayana ini ummadan lanki wal dilaawle caalamka qiimayaw una marka may go-aansanay wal caalamkadi wal dilaawle qiimayaw in wala una wedna an wedna ummadi an dhisaani in mardi horumar deerto walayo ee ka guduban dhibaatooyinka mardi lalmaaqayi ka gudubno iyo qorshada ayna haysi idan caalam haddii ama mardi lii dhammaayay abaartii dabadheer dheer abaartii burburkii inkoleytay sagaalun iyo mardi kowdii bay dhawo wali kudhi ogayteen deegaankan degirmarflu dega wali kudhi ogayteen lan lan sheegow maanta ma jiro dadka suubiyeyna soomaaliyan iyo lahaayeen heewi daarodahayeen walaasana suubiyi ilaa maanta wal caalim a ku hadalaw mal eragna haana kainoon waaba kuhundulohayaanba macnaha mardii maalintii todoba boqol iyo konton qof ya ka dhamadaasi deegaankan digil marable laha laha ku bilaawa luug laha ku bilaawa bo-aale lakihiji ilaa inta jiribka jeyta ha ku ragda shabeellaha hoose afgooye kulija ha ka darta inta ha ku wareegda boqool ha ku wareegda bay intaa samay ka dhamadaasay todoba boqol iyo konton maalintii caalamka maku danqane soomaaliyaanana dhamaaytay dadkeena dhammaayagna kulliyo kuwal maanta dawlada in shaqeeyayaano dawladu laleeyo lan shalayba ana baahay ii dilaayi wali badadaan haysida in oo qaadee awood isla dawladeed oo galantioo ka jarta awlood awlood awood dawladeed oo galantioo ka jarta galantii awoodii dawladda ka burburtay hubkii dawladnimada laku dhaxli yalahay kala duuliya anama hahay shacaba oo dantiisa inshaqaysadaa haay caalamku hadalay hay in gargaari ma jara raashin marki dadka dhamaadeen raashin inshaan awal mag argo siyaasad soomaaliya daba faraha kala jari markaas caalamka dhan faraha kala jari hay-adaha caalamka kukuway faraha kala jareen wal ha in gargaari ma lahay dadkii kayna gorod u waysiin ilaa yawmun haadaa walaha oo shalay qobsadi lanka markii waligeeka qobsadi ogi wala ha ka dareeran ogi wala ha marina oge fayla dadkii ka intaasa la kuwaay marka ma hanjeediyey dadweynaha koonfur galbeed khaasatan mardii deegaan wadaagta digil madafleh iyo digil madafleh mahanjeediyey in arrintaas baydhow ku dhiidi ate abuuro degaan laakiin makudhiya insha allahu tacaala abuuro degaan in ate daliil maysan siyay ogaadasaana maylu ku yaaba inay ertaan may wal insuubi wayteen ma in ku horseedu wayteen macnaha ma innahawaynhe dadkayn i dalkayn inahohay dalkayn i dadkayn sababta may waadi haddii habad baydhow ku dhiide cunuga oo mardi lakadhamadawn eyi guriga kadumawn un erne haddana mardi una kusa rooraan wali una hawadnay lamansin han rafaadanine maanta meelaka sheega un la hayn ma aaminsinaa haddii wadahadalka haddi una rajeeyo hayna ama dawlad anfurni oo haddi saqaab daro nilag maarayo hay erago hayna haddii guulaysada waayo guulaysada waayo may aaminsana mardidi lankasa diili gobol shalay makatala jar duulag masiira hangale taariikh una leno duulag masiirka hangale haddii umudan walka la haato anke mardi dacwo oo noo oo mardi haddi idaawnima ah ani hanoo ani hanoo baxaasa mataawiyaw dacwo idaawanima ma hanoo baxaas ma hanoo baheeye waana i war celin walaalow saama faylaha haddii sii walon lanqaabayni lanqaabayoona mardi horumar wiinga la deelee umudaana mardi gargaar badana helaas gudaaj ee naga toy banaanka naga toy marka annamay ra-iga iyaa hasiinjeediyey haddii atiin deegan waan wadaa digil marafl deegaan wadaagtiisii oo mardi dhulkan digil imarafleega la leeyi ama digil imarafleega la leeyi dadka ka nool ma hanjeediyey una malnoo xoog malnii qobsane malnoo xoog malnoo xoog badine laakiin fikriddayna ma aha lanka haddii dagaalkii ka kooy haddiiba ad erta maarti macnaha dagaalkii isufalaa ad kula horseed u hayte ada ku reyti use dhireeya iska aala doqon haddii ay laakiin ada ku reyti may ku kureytay in barnaamijkii adawadii sidiis ay isbedel an lahayn oo mardi taariikhde mahma kaan waktigay qaadataba in mardi waxaa weeyaan mardi xaquuqda la raadiyo hay maanta una lamasan intaan fadhiini ina la deelo waa aaminsana marka waan aaminsana dadka lahba gobol marka lanka reesi leh macnaha mardi wala alqaladeeyo isiglay mardi xumaan oo mardi taariikh weeldhadaasle weeldhadimahayna ma reeyi horta taas in ogaatan hasiinku hasiinka jeediya baagan dheer ikan gaabanba tan kale xasuus hadal ma ku dhom maysin sheegay dhulka hadda la leeyi jubbaland la eree ya walyakun siinku eree jubbaland mau aha mardii laha ku bilaawo webiga ganaane war ilaa laha ku bilaawo mardi eel uro geeska xuduudda soomaaliya etoobiya ilaa adinku jeyti jirib ijamaama mau aha mardi webiga dhinigan landaarood ee tuulo makale sharmow geelad ogayteen gaalkacay oo magaaladoole eh yemayle bar la kala bari saxiix laka dhiibi ini buntlandna walaaja xukumato tiidangna mardi heewin walaaji xukumato daliil may kiin tusay de taas may kiin idaayate ini xuquuqdo tiida dadka baabi'iyo haayo ka dagaalamo haayo siyaasiyan ikhtisaadiyan nooc kasta inka dagaalamo haayo heewi daarado laakiin maanta heewi daarado walka dhagaalna beri umad meelmadeersiyaw taas may faday in la ogaado yaan sababto ah dhul kan dhul banaan gobol gobol iyo gobol nusyo iyo walaas iska jaraan kan magaaladoo la shalgooy marka dadka bani aadanka eh ilaahay wada khalqay heewi maysan aaminsan amba daarodbe ini isan atiin dad xayaato bani aadan muuqaal kale bani aadamku atiin maahayn dadnimo kale an lahay taasa aaminsanti daliil iyana taasna caddaan waaye mardi wala iyo aaminsan yihin wala ku jaray may wal ku ka jaray taariikhda mardi digdi mirafle ma bilaawna geedka dhulku inaan ka horeyni soomaali la sheego dhulkan oo soomaalida sheegadaas inaan ka horeyni unaan ka horeyni maysinka daliil ah langna mardi xoog ma kuku qaadna dhulkan una degana horumarkii un dhulku wax koo mardi baadii wal ansaxa mii jiray hoola markii mardi meel daagle lahanhad yelan guuri jiray un nin dhulku ku horeyni may daliil ah deegaanka una degana daliil ah marka deegaan mardi nicmo ilaahay ka sii haddii mardi xaasidnimo mardi ad umudan afka maxatirida laisku bahaysaday mardi in aad laka gumaysido dhulkan la qaado la fadaw macnaha mardi in aad goroto lakoo fade gorodo ganacsigaada ninka ganacsatadaada gorodo ninka siyaasigaada gorodo ninka sarkaalkaaga nooc kasta ninka dhalinyarada ah haweenka kulli in gorodaana la fade gorod waytan gorod waytan mayka gorod waytana lama sini inta dawlad hal sin i lama bilooda dawlad ka dhisaan hal sinina dawlad ahayn nin ganacsata adigii marabla anti ninkoy walaa uni maalgidiyaan arrim arag nin siyaasiya inahani biiri inta siin kuqulo inta saa intoosiin la raw ma arag nin sirkaal oo arrintaasi hani garabsoona ma arag marka dad baranbarada mau aha yeeba noolle dad lamid iyo dadkan badan yi baranbara may weeli baranbara lankuun haw ku geerin haw ma jaro baranbara lan ku geerin haw ma jaro marka in isku geerina haw waayaan oo in isgargaaro waayaan oo ilaahagii khalqay bani aadinga ka dhigay sagaal bilooda mardi aaday uurshu hakuwadii kana sagaal bilood ay lahawadi ini sagaalkii bilood una mardi aadayn uurkaniwadi hamiinka dhalidayn magala dhalinero ini lanko kaleed oo siinsaas oo kale oho deegaanka islahay nihaku hayaami deegaankiida nikalabar nikla nikla nilahaysada inu isku fudyi waayn mayna mad nagadaane wala aan sheego ayaanka aan sheegaa lama nagadaan marka maysinku codsadee wala dantiin in roogsada langna in dilin langna in dagaalanteen laakiin intee maslaxan inka jarta intee maslaxan inka jarta shariifasan un madaxweyne soomaaliya soomaaliya ina nagadoba hadmardi ma diidinayn ini digil marfurka nagadoona ma diidinayn ini deegaanka nagadoona ma diidinayn laakiin wala marki ada nagadaas nidaam yala faday adduunyada mardi nidaam in ilanka kooy yala faday nidaamkii in ilanka kooy usigi mardi lanagada waaytay ra-iye waalay amba saka sidi wal unku qaldan yihin wala ku qaldan weli lankan dalkaan dhaladay lan mardii karti lehu gorode ana lan kartidiis meel ku bii kortuu laakiin si qalada sid ka helaase saqaabdar on kuweydiido dherey sidyay isoo helaw oo lan ogoli oo lalin diidinayna iyo mardii saqaabdar on kuweydi mayadi xooga ku weydi xoogne wali adag ka qaadato beri lanko kalaada hoogkoo ka qaadade xisaabtinto lanka xisaabtamo la fade lanka xisaabtamo la fade marka un walmandiidiniini wal nidaam eh adduunyada iska waafaqsante ummaddo iska waafaqsante in la suubiyo falaani maahayne lan wallandiidina ma jara haddii un oo lixda gobol nin dhisanta nin kooyon ere namayow anasaan walan bedelay saan walan bedelay ma diili lahay dhulkan u moqon haddii se taariikhdiisii lan laha husa falow ay an laha walaalkee taariikhdiisi in la husa lan falow haddii ay haddii islamadan beri moodmoodka nin wali iskumadmoodo macquul way haddii isfadow marti wali fadow suubiyood laakiin lan taariikhdii la xuso ummadan xasuusata fadow haddii is ay ma inka baagay walaalkay in barnaamijka sal iswaldhe ku hayo isku bedelo macnaha mardii xilka ummadan lanka horay gobodadahay lankii unan dhiibni haddiiba gobodo waayo isi yala wareeji kor war ulesa ma eh laakiin xooga walkoo ka qaadale haddiiba nagato macnaha lan xoog walkoo ka qaada isina beri mardi xoog la weydiiye taasaan ku digay waana mardi dadweynaha koonfur galbeed ideegaan wadaagtiona sadaan haddi adalkay marka koowaad ku bilaawday may ku codsadeen in daljo on roogsadaan badbaadsadaan ganacsatadiyo siyaasiyiintiyo nimanka la helo saraakiishiyo inay iska hirimaan oo daljo badbaadsadaan ma er dalka badbaadsada aan siin laha ani malaytaan lanka la ero mardi haddaasa noo sheegay hala degaalay ma ah haddii loogu sheegay wadahadalan in furma doona lan kastaba wal isle helo doona laakiin ma aha maysin lahaa dalkiini fara maka jara sababto ah jubbaland mayl eray baasboora la gooye beri mardi lanka baas